sbs radio
xanuunka xasanow ah, dhimirka aan u naqaano soomaalida ama ah, mental healthiga waa xanuuno badan oo isbiirsaday oo ku dhaca maskaxda bini aadanka xanuunkaas oo saameeya n, ah, qofka ah, noloshiisa nolol maalmeedkiisa dhaqla dhaqankiisa iyo isaga qofkaas isdaryeelkiisaba waa garta marka calaamadaha ama qofku uu ku garan karo laftigiisu ama dadka kale ay ku garan karaan qofka qaba maxaa ka mid a xanuunkan horta xanuunada kale wuxuu kaga duwan yahay qofku isagu isma garan karo dadka kale unbaa garta dad badanood waxaa arkaysaa oo leeyahay war hebel maxaa ku dhacay waa buufis maxaa ku dhacay oo isagana wuxuu kuleeyahay war aniga caadi baan ahay oo ku leeyahay marka dadka dadka ugu dhow baa garan kara qofkii waxaad arkaysaa isagiioo dadkii ka go-aaya qofkii waxaad arkaysaa isagiioo oo mataqaanaa isla hadlaaya qofkii waxaad arkaysaa isagiioo madluun iska dhigaya oo ma- noqday oo nin faraxsan oo ahaan jiray aad waxaad leedahay "War ninkii maxaa ku dhacay marka dadka familka ama saaxiibada ah, badanaa dareema ah, dhahay war ninkii hebel ahaa ama gabadhii hebel aheyd ciyaantaan mada ma aragteenoo gabadhii dadkii way ka go'day waxay bilowday inay eh, hoos fiiriso inay dadka la hadasho ma rabto inay mataqaanaa keligeed isla hadashay bilowday ma marka waxyaalahaas ayaa badanaa dadka al a- al la- lagu arkaa dadka qaba xanuunkan marka n daad waa waa bilaab wey hadda waxaa ku xiga qaybo kala ku xigto waxyaalo kala hadda ku xigo uu qofkii ilaa uu gaarayo ilaa uu dadkii dhibaateeyo waa gartay marka noocyo kala duwan eh, nooca matalan depression baa la sheegaa eh, Ha.
schizophrenia la sheegaa eh, Ha.
noocyadaas kala duwan maxay kala yihiin marka cudurkan saa sheegtayba xasano wuxuu ku bilowdaa wax la yidhaahdo walwalka ama stresska annaga ah, ay u yaqaanaan gahlada n walwalka waxa wuxuu leeyahay laba nooc aa jira walwal ah mid la yidhaahdo annaga dadka ay u yaqaanaan stresska qofkan stress baa haya stresska wuxuu ku imaan karaa qofkii imtixaanood leh dhalinyarada imtixaanka maalintaas leh waa twenty waa labaatan iyo afar saac wuu ku baaba'aa stressku n waxaa laga yaabaa inaad leedahay interview aad leedahay qofkii waa iska caadi qofkii walwal ha waxa weye mataqaanaa heartbeat aad leedahay waxaad noqonaysaa headache baa ku qabanaya qofkii cuntadii ah, cuntadiiba waxoogaa uu ka istaagaya marka waa iska wax iska caadi ah waa daily lifekay kamid tahay nolosha qofka waxaa problemka uu imaanaya qofka markuu u gudbo wax la yidhahdo anxiety ama waxa weye walwal zaa'id ah anxietyga wuxuu stress kaga duwan yahay Eh, intii hadda aan soo sheegay oo walwalkii ahaa oo oo oo joogto ah oo aanan dhammaanaynin marka qofkii waxaa laga yaabaa stresskii labaatan iyo afar saac joogi lahaa ku dhammaan lahaa waxaa laga yaabaa inay qaadato week iyo laba week marka waa calaamadaha markaas wuxuu u gudbayaa nolol maalmeedka wax iska caadi ahaa i- wuxuu u gudbayaa noloshiisii wax ah eh, cudurkii dhimirka markii anxiety uu gaaro waa cudur uu noqonayaa xanuunkii dhimirka ayuu noqonayaa mar qofkaas wuxuu u baahan yahay help buu u baahan yahay haddii uusan daawo helin ama uusan helinin n n n caawinaad uu qofkaas helin wuxuu u gudbaa stepka kaloo la yidhaahdo depressionka la yidhaahdo ama murugada soomaalida ay u taqaana ama sadness ama qalbi jabka loo yaqaano kaas waxaa qofku wuxuu gelayaa stre- een, xaalad ah inuu qofkii murugoodo qofkii inuu dad ka go-o qofkii inuu cunto cuni waayo qofkii inuu seexan waayo qofkii inuu habeenkii een, dream ah, ama riyo oo noocyaa uu ku riyoodo hurdalaan inay ku dhacdo marka calaamadahaas dhan waxaa iskale cudurkan la yidhaahdo bahalkan la yidhaahdo depression ama murugada haddii marka murugadi marka haddii qofkii uu gacan heli waayo ama laga daaweyn waayo daawooyin bay leedahay murugada Een, een, eh, daawooyin oo oo medication ah ama daawooyin ah, ah, counseling ah haddii uu qofkii heli waayo wuxuu u gudbayaa waxa la yidhahdo psychotic ama wixii een, waalid waalidii soomaalida aan u naqaanay oo qofkii dadkii ka cararayay ama dadkii dhibaateynayay oo ama keligii isla hadlaayay gacmaha taagayay marka soomaalida kolley waxay u yaqaanaan stageka markii depressionka la gaaro ama qofka uu bilaabo inuu isla hadlo waxay yidhahdeen war hebel boofis baa ku dhacay boofiskii ahaayeen hebel laakiin boofis ma annaga waxay naga tahay aan qofkii inaan ah, aan ku kaftano laakiin kaftan maa wax xanuun wey. qofku wuxuu u baahan yahay caawinaad u baahan yahay waa gartay marka dadka ee, soomaalida ah oo kale ah oo soo galootiga ah oo dalka ku cusub ee, dhibaatooyinkan ma kaga badan yihiin ee, bulshaweynta caadiga ah oo kale maxaase keeni kara dadka matalan ka yimaada goobaha dagaalada iyo meelaha ee, dhibaatooyin ka dhaceen waa su-aal fiican wey xasano dadka badana uu ku dhaco cudurkan horta laba nooc wey dadka badana soo galootiga cudurkan ku dhaco waxaa u keenaa wadankii nolol cusub ay soo galeen wadan cusub ay yimaadeen luuqadii inaysan aqoonin dhaqankii wadankii inaysan aqoonin haddaysan dad ehela ama dad saaxiibaha aysan u joogin wadankii inay wadankii la qabsada taas ayaa keenaysa cudurkan inuu badanaa uu ku bato dadka badanaa soo galootiga ah wadankan dadka ku nool wuu ku badan yahay cudurkan dad badan ah, shantii qofoodba hal qof uu hayaa la yidhaha cudurkan cudurkan dhimirka waxaa la badanaa keena waxyaalaha la yidhaahdo muqaadaraadka a u keena ayaga annaga la- annaga si uu naga uu ka duwan yahay annaga waxaa keena dadkii ka- dadkii waxaa haya dhibaatooyin wadankii ay ka yimaadeen eh, problemadii kusoo dhacay iyo dagaaladii iyo waxaa laga yaabaa dadka qaarkiis inay eheladoodii qaar ay ku mataqan waayeen dagaaladaas rafaadkaas ayaa keena qofkii markan wadankan u yimaado haddii uusan helinin eh, kaalmo iyo soo dhaweyn iyo gacan gacansiin oo dadkii ka helo oo markaas qofkii wuxuu wuxuu galaa dhibaatooyinkan eh, cudurkan eh, oo oo dhimirka ayaa ku yimaada marka een, waxaad arkaysaa dad badan oo wadankii yimaado oo luuqadii aqoonin oo dadkii xataa ka cararaya oo oo mataqaana een, eh, een, dhaqaatiirna aanan aqoon sida wa- caafi- xarumaha caafimaadka loo loo tago luuqadiina aanan aqoon marka waxyaalahaas badan oo isbiirsaday ayaa cudurka keena dadka wadanka ku cusub waa gartay doctorow eh, cudurkan waxaa la yidhaahdaa waxaa jira eh, dhaleecayn lala xiriiriyo ama waxa istigmada ay dhahaan oo soomaalidoo kale matalan qofkaas buufis buu qabaa cay ama xumaan ama inay ku cay taha laga yaabaa sidaas daraaddeed waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inaysan eh, qofka dadka ugu dhow u sheegin ama saaxiibadooda u sheegin ama dhakhtar u tegin arrintaas oo kale sidee looga gudbi karaa
wallahi saan aan hore u sheegay waa xasanow een, eh, qofka badanaa oo dadka cudurkan qaba dhimirka ah ayagu isma oga mana is ogaan karo qofka mar walba ah, ah, cudurkan qaba wuxuu isku moodaa qofka adduunka ugu fiican inuu yahay waxaa jira een, waxyaalo uu qofka uu dareemaya markuu gaaro xaaladda oo depressionka iyo psychodi xaaladda la leeyahay waxaa qofkii wuxuu isku arkaa inuu adduunka ugu sarreeyo waxyaalo badan uu arkaya adigaan u jeedin wuxuu arkaya waxbaa wax wax ii sheegay uu leeyahay waxyaalo wuxuu oo dream oo wuxuu ah, riyo oo noocyo kale uu ku riyoonayaa marka dadka ehelkiisa oo la nool ama saaxiibada unbaa u sheegi kara qofkaan ama aad dareemi kara inuu qofkaan xanuunka qabo marka een, dadkaas ayaa loo baahan yahay inay qofkaan ay badbaadiyaan waa garta Een, marka eh, xanuunkaas haddii qof ama ah, qoyskaaga aad ku dareento ama aad istiraado qofkan wuu qabaa tallaabada koowaad oo qofka la raba inuu qaado maxay tahay
tallaabada kuwaad ee qofka horta een, eh, loo baahan yahay inuu qaado waxay tahay inuu qofkii la hadlo uu yidhaahdo niyahow een, eh, aan aan um, ayaanta see wax u jiraan wax caawinaad miyaad u baahan tahay een, eh, seen kuwa caawinaa een, dadka badanaa way ka xishoodaan dad badanaa waxaa jira arrimaha mataqaana eh, qaba family problem ah, reerihii dee dhibaatooyin haysta dad famila iyo wax ku dhaceen dha- fi- fi- dhaqaalaha dhinacooda dad ay haystaan een, relationshipka oo familkii xaaskii iyo ama odaygii iyo problem uu ka haysto marka dadka badanaa waxay ah, way qarsadaan arrimahaas oo kale waxay ka baqayaan in hadde dadkiisa communitygii warkiisa ama sheekadooda ay gaarto marka dhibaatooyinkaas wuxuu u baahan yahay qof oo aada ugu dhow qofkaas oo saaxiib ah ama famil ah oo u taga oo la hadlo yidhahdo niyahow ama gabar yahay aniga ah, waxaaga sheekadaada anaa kuu qarinaya een, eh, seen kuu caawiya ayaantan caadi ma tiide ma dhakhtaran kuu geeyaa waxay u baahan tahay qofkaas qof uu la hadlo that's waa first stepka qofka u baahan yahay waa qof uu la hadlo oo arrimihiisa u sheegto haddii qofkaas marka uu waayo qofkii marka een, wuxuu u baahan yahay qof wada oo dhakhtarka u geeya dhakhtarka marka dhakhtar waxaa jira daawooyin a jira dadka la siiyo oo qofka dejinaya ama hurdada ah, ka keenaya
waa gartay markaa tan u dambaysa guud ahaan bulshada soomaalidaahu inta badan dhakhtar in loo taga iyo xanuunkaba waa waalan yahaydaas iyo buufsbuuqaba marka laga reebo maahane waxaa laga yaabaa si kale inaysan aad ugu ugu ugu dhiiranayn ama u ogeyn maxaa kula talin lahayd guud ahaan bulshada soomaalida oo kale wallahi ani waxaan kula talin lahay xasan oo dadka n qofka waxaa layidhi n qofka waxaa fiican markii cudurka uu bilaaw yahay haddii qofkan aad rabtid ama aad ka naxaysid aada rabtid inaad caawisid markii cudurka uu bilaaw yahay inaad u qabatid markaad dareentid qofkii inuu dadka ka go-ay qofkii inuu bilaabo inuu isla hadlo qofkii inuu bilaabay inuu hoos fiiriyo dadkii uusan fiirin dadkii inuusan la qoslin qofkii inuu muruga dareem markaas qofka saaxiibka ah ama qofka familka ah wuu dareemi karaa qofkan inuusan sidii hore uusan ahayn haddii marka qofkaas aad caawinays markaasoo caawinaad kaaga baahan inaad qofkii la hadashid aad tiraahid saan kugu saan ku caawiyaa inaad tiraahid soo bax dhakhtaraan kuu geynayaa midda kale saxasano cudur waxaan waa cudur wey qofka in lagu shaacirays ama mataqaana lagu kaftamo ma fiicna qofka hadduu qofku waa qof xanuunsan wey marka qofka marka dadka communitiga ah waxaan kula talinaya haddii ay arkaan qof calaamadahaas hadda aan soo sheegnay haya in ay ay caawiyaan inay ay mataqaana ay ay geeyaan meelaha caafimaadka wuxuu u baahan yahay caafimaad ubaahan yahay wuxuu u baahan yahay talo u baahan yahay wuxuu u baahan yahay garab u baahan yahay wuxuu u baahan yahay daawo u baahan yahay qofkaas maaha in lagu shaacirays haddii uusan helin marka intaas aan soo sheegay qofkaas wuxuu hadhow khatar ku noqon karaa dadkaas dadka ugu dhow markaas heer wuxuu gaarayaa annaga aan soomaalida aan dhahno waalida qofka waalida markuu gaaro stagekaas markuu gaaro ma laha mataqaana daawo ma laha waa un qofkii inuu dhibaatooyin geysto waa in la xiro waayo meelaha dadka waa lagu xiro in la geeyo waayo marka intuusan heerkaas gaarin qofka waa in qofkii aad dadka dadka ugu dhow ay mataqaana qofkaas ay wax la qabtaan ama ay caawiyaan ama ay la raadiyaan gargaar caafimaade waa gartay tan u dambaysaan ku yidhi laakiin mid yar haddaan ku daro doctore ama aan ku weydiiyo caadiyan dadka markaad saaxiibka ama la qaybsanaysad xanuunkaaga iyo arrimo ku hooseeya soomaalida waxaa la yidhahdaa caadiyan dad sir qariya ma aha marka haddii nin saaxiibkaa inuu xanuunsan yaho dhibaato haysato aada ogaato kale soo looma baahna in loo qariyo arrintaas private laga dhigo waa aad iyo aad muhiim xasan oo aad iyo aad muhiim umu tahay dadka waxyaalaha ugu badan oo dadka cudurkan qabo dadka ay uga cararaan waxaa ka mid ah inay ka iyagoo ka baqaya in arrimahooda banaanka laga sheego ama la yidhahdo war hebel waa nin waalan iyo waxaas marka haddii qofkaas aad ka naxaysid waa inaad sirtiisa u qarisaa waa inaad xanuunkiisa u qarisaa waa inaad sheekadiisa u qarisaa inaad hataa tirahayd qofka ogaanaya malaha dhakhtar hadday rabto xaafad kalean ku geynaya aan kula tegaya daawooyinka anaa kula soo qadaya aad la fulisto wakti badan aad la qaad sometimes waxaa laga yaabaa marmarka qaarkood qofkaas waxaa laga yaaba inuusan u baahnaynba daawo uu u baahan yahay qof la fariista oo dhegeysta haddii aad kanahayso hal saac oo waktigaaga aad sii la fariiso la sheekayso ka dhegeyso waxa qofka haya xanuunka haya ka dhegeyso dhibaatooyinka haya haddii markaas aad wax la qaban kartidna la qabo haddii kalena dad kale oo wanaagsan oo community ka mid ah oo arrintiisa aan meelaha kale ka sheegayn u raadiyo wax la qabto qofkaas